halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka oo v o a somaly com ood nagala socotaan caalamka oo dhan subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha sebtembarna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah kumanaan kun oo soomaali ah oo laga jarayo cunnadii la siin jiray ee dalka kenya ee qaxootiga ku ahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan dacwad ka dhan ah dowladda soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ah loo gudbiyey
su-aashan maxaa ku soo aadiyey xukuumadda hadda jirta waxaan doonaynaa maadaama gaboodfalkii uu batay in ay digniin u noqoto xukuumadaha imaan doona inay jiraan maxkamad aan ahayn kuwa soomaaliya oo caalamka ah oo loo dacwoon karo
sidoo kale waxaad maqli doontaan deegaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo lagu soo gabagabaynaya maanta ololihii doorashada baarlamaanka heer gobol iyo mid federaal iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa uga digtay dowladda ku-meelgaadhka ee dalka maali in ay ku dhaqaaqdo heshiis la saadaalinayo in uu kun ka mid ah calooshood ushaqaystayaalka u dhashay dalka ruushka lagu geeya dalkaasi heshiiskan oo aan weli lagu dhawaaqayn ayaa lagu wadaa inuu dhex maro dowladda ku-meelgaadhka ee dalka maali iyo shirkadda wagner group oo iyadu ah shirkad calooshood ushaqaystayaal soo kaxaysa kana keenta dalkaasi ruushka dunidana u qaybisa waxaana hore walaac uga muujiyay arrintan dowladda faransiiska iyo dalal ka mid a qaaradda yurub waxaana iminka kusoo biiray dowladda maraykanka hase haatee waxaa magaalada bamako ee caasimadda dalkaasi ka dhacay mudaharaadyo looga soo horjeedo faragelinta shisheeye wax lagu tilmaamay ee ku aadan arrimaha siyaasadda gudaha ee dalkaasi maali waanwaan laga dhex waday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa mar kale fashil ku dhammaaday maamulka galmudug oo uu madaxweynahoodu qeyb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldaradu ay ka timid dhinaca madaxweyne farmaajo laakiin afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan isagoo sheegay in madaxtooyada soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo weliba guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda w f b ee cunada adduunka u qaabilsan ayaa jaraysa raashinkii la siin jiray afar boqol iyo afartan kun oo qaxootiga ku nool dalka kenya ah waxayna ku sheegtay tallaabadaasi dhaqaalo darro baahsan oo soo food saartay hay-adda xilli ay dalalka deeqda dhaqaale siin jiray hay-adda w f b ay yabaho dhaqaale usoo bandhigeen warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena maxamed faarax shire warbixintan iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunna qaybinta w f b waxay ku sheegtay in afar boqol iyo afartan kun oo qaxootiya ku dhaqan dalka kenya ay noqon doonaan kuwa cunnada laga gooyo waxay sheegtay in cunnadaasi lacagihii lagu soo iibin jiray hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga bay sii gaarsiin jirtay hay-adaasi w f b deeq bixiyaashii lacagahaasi laga soo qaadaya haatan ay haatan wax lacag aysan ugu deeqin hay-adda w f b sababta ugu weyn ee dhaqaale darrida soo food saartay hay-addaasina ay tahay deeqbixiyaashu lacagihii looga bartay aanan haatan bixinaynin waxay sheegtay in haatan ay dunida ka yabuuhays malaayiin lacaga ay doonayaan in lixda bilood ee soo socoto dib loogu soo celiyo nolosha dadkaasi qaxootiga ah warbixinta ayaa waxay ku qaadaa dhigtay talagalka qorshaha hay-addaasi ugu talagashay lacagahaasi haddii ay ka hesho dunida weeye afartan dhibic afar milyan oo lacag ay sheegtay inay geli doonto cunno qaybin dadka qaxootiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma ku nool la gaarsiin doono saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyanna ay noqon doonaan lacaga si toosa gacanta loogu gelin doono dadka qaxootiga oo lacagaha loo qeybiya ay noqon doonaan halka afar iyo toban dhibic saddex milyan oo lacagta dalka maraykankana ay noqon doonto mid loogu soo iibiyo cunooyin kala duwan hal dhibic laba milyanna waxay ku sheegtay in la gaarsiin doono caruurta yaryarka ee shanta sano ka yar hal milyan oo dollar ayaa waxay ku sheegtay yabooheedaasi kuwa qoodis loogu sameyn doono dhammaan caruurta xeryaha qaxootiga dalkani kenya ku nool oranlands oo ah madaxa hay-adda w f b ee dalkani kenya ayaa waxay sheegtay dalalka haatan yaboohaasi ay ka dalbanaysa ay ka mid yihiin dalka canada midooda yurub jarmalka jabaan iyo kuuriya boqortooyada dalka sacuudiga dalka ingiriiska iyo dowladda dalka maraykanka waxayna sheegtay in haddii aan la soo gaarin dadkaasi qaxootiga kuwa dalka kenya xaaladahoodu ay aada u ackirnaan doonaan marba marka kasii dambeyso hay-adda w f b waxay ahayd mid deeqaha cunnada ee dadka qaxootiga ay gaarsiinayeen hoosu dhac uu ku imaanaya iyadoo boqolkiiba lixdan ilaa siddeetan haatan hoosu dhici ugu faraha badnaa uu ka gaaray xilli haatan dalkani kenya gaar ahaan gobolada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin madaxweynaha dalkani kenya uhuru mugaay kenyatta uu ku dhawaaqay in masiibo dhanka abaaraha ay ka jirto maxamed farax shire v o a garisa
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa maanta oo sabti ah lasoo gabagabeynaya ololihii doorashada baarlamaanka ee heer deegaan iyo weliba heer federaal iyada oo soddonka bishan la qaban doono doorashada doorashadan oo ka dhici doonta deegaanka soomaalida iyo deegaamo kale oo aanay horey uga dhicin doorashadii dalka etoobiya intiisa kale ka qabsoontay ayaa waxaa qaatacay xisbiyada mucaaradka ee deegaanka soomaalida haddaba waa ayo cidda ku tartamaysa qaabkeese ayay doorashadu u dhacaysaa waxaa arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya xasan ciise khasaali oo ah saxafi ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida doorashada waxaa ku tartamaya markii hore ay ahayd inay ku tartamaan xisbiyada siyaasadda ee diiwaangashan ee sharci ahaan u diiwaangashan iyo xisbiga xaakimka ee b b la yidhaahdo mardhexdehayd ayay xisbiyadu wax ka sheegteen oo ay yidhaahdeen doorashada qaabka kaararka maaragtay codbixiyaasha loo diiwaangeliyay sax maaha taasoo keentay in dib loo dhigo deegaanka soomaalida iyo meelo kale oo wadanka ka mid a aakhirkiina ay guddiga doorashadu sheegeen in ay wax ka bedeleen islamarkaasina arrimihii baaritaan ay kusoo sameeyeen wixii khaldanaan ay saxeen ha yeeshee xisbiyadii mucaaradka ahaa weli halkoodii ayuu kaga sii hayeen o n l f iyo xisbiga kale la yidhaahdo cadaaladda iyo xorriyadda iyo waxay sheegeen inayna doorashada ka qayb qaadanaynin marka iminka waxa doorashada ka qayb qaadanaya waxa weeyaan musharaxiinta xisbiga b b ee xaakimka ah iyo musharaxiin madax bannaan marka musharaxiinta madaxa bannaan tiradooda waxay gaaraysaa ilaa iyo koob iyo sagaashan musharax bay gaaraysaa xisbiga xisbiga b b na waxaa u sharaxan ilaa iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toddobaatan oo ah xubnaha baarlamaanka ee deegaanka soomaalida waxaa kaloo ku jira dhowr iyo labaatan xubnood oo xubnaha baarlamaanka federaalka iyaguna u sharaxan ayaa ku jira sidoo kale waxa ay doorashadu maalinta ay dhacayso waxa weye waxay ku beegan tahay sidoo kale waxaa iyaguna ololaha sameynaya musharaxiinta madaxa bannaan oo siyaabo kala duwan u ololeynaya waxaa jirta warbaahinta waxay leeyihiin jadwal u qeybsan oo ay warbaahinta dowladdu ay leedahay iyo kuwa madaxa bannaan ay labada qoloba adeegsanayaan ayaa jirta sida jadwalka guddiga doorashada ee etoobiya nebe marka la yidhahdo lasoo gaabiya ay soo saareen doorashada ka dhici doonta deegaanka soomaalida iyo deegaamo kale ayaa waxaa ku lamaan afti dadweyne oo deegaanada qaar laga qaadayo taasi oo go'aamin doonta masiirka qowmiyado kala duwan sida uu sharaxayo xasan ciise oo ah saxafi ka shaqeeya magaalada jigjiga doorashadu waxa ay ka dhici doontaa markaa bisha soddonkeeda waa deegaanka soomaalida deegaanka hirarida iyo deegaanka shucuubta koonfurta meelo kamida oo qaarna ay tahay doorasho looga codeynayo maxaanku idhahdaa xubno baarlamaan lagu soo dooranayo midna ay tahay mid maaragtay dadka afti lagu weydiinayo inay deegaankii shucuubta koonfurta kasii mid ahaadaan iyo inay ka madax banaanaadaan oo deegaan cusub ay noqdaan iyo degmooyin kamid a shucuubta benishanguulka la yidhahdo meelahaas ayay doorashadu ay ka dhici doontaa bisha soddonkeeda
baarlamaanka cusub ee dalka itoobiya ayaa lagu wadaa sida sharcigu dhigayo in kalfadhigiisa ugu horeeya uu yeesho afarta bisha oktoobar halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington urur qareeno soomaaliyeed ah oo qurbajoog ah oo ay ku midaysan yihiin fadhigooduna ay tahay magaalada melbourne ee wadanka australia ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda dambiyada caalamiga ee haig ibraahim cumar baafo wariyaha v oda australia ayaa dacwadan ka wareystay gudoomiyaha ururkaasi garyaqaan yuusuf cabdi faarax ugu horeyna waxa uu weydiiyey dacwadan ay gudbiyeen waxa ay ku saabsan tahay kiisaska aan u gudbinay maxkamadda dembiyada caalamiga ah waa afar kiis oo kale ah kiiska ikraanta xaliil xasuuqii ka dhacay baydhabo cunaqabateyntii kismaayo lagu soo rogay oo dhibaatooyin fara badan uu kasoo gaaray shacabka jubbaland iyo dhalinyaradii soomaalida ee loo qaaday eritrea oo kadibna jamcuudda qoroomaha ka dhexeysa iyo dowladda mareykanka ay caddeeyeen in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay tigraay garyaqaan yuusufow kiisaskan aad sheegtay ee aad u gudbiseen maxkamadda dembiyada caalamigaah ma idinka qabteen oo ma idiin soo jawaabeen sidee ayaad u malaynaysaa way u gudageli karaan dembiyadan aad sheegteen baaritaankooda ha afartan kiis waa inaga qabteen maxkamadda jawaabna waa ka helnay in dukumentigaas uu gaaray laakiinse waxay ku xiran tahay fursadooda maadaama kiisas fara badan ay jiraan ayaga ayaa garanaya sidii mataqaana kiisaska ay u kala horumarin lahaayeen hadda waxaan ku haynaa kiisas baan gacanta ku haynaa weli aan maxkamad u gudbinin sida xasuuqii ka dhacay usmareeb kii ka dhacay beriire iyo gaboodfalyo iyo tacadiyo oo muxuu ahaay ka dhacaya degmooyinka buulaxaawa iyo doolow oo kursi ah waa baaritaan baan ku haynaa markii ay noo dhammaataana waa u gudbin doonaa maxkamadda dembiyada ee caalamiga maxaa marka xilligan ku soo beegay ee dacwadihiina aad heer caalami maxkamad gaarsiisaan oo waddanka dhowr xukuumadood ayuu soo maray middan keliya miyaad gaboodfal inay geysatay aad ku tuhumaysaan su-aashan ah maxaa ku soo aadiyey xukuumadda hadda jirta waxaan doonaynaa maadaama gaboodfalkii uu batay in ay digniin u noqoto xukuumadaha imaan doona inay jiraan maxkamad aan ahayn kuwa soomaaliya oo caalamka ah oo loo dacwoon karo oo ay ilaaliyaan xuquuqda dadka muwaadiniinta ah maxkamadan
maxkamadan dembiyada caalamiga ah soomaaliya xubin miyay ka tahay maxaad ku doorateen sidee ayayse u qaadaysaa dembiyadan haddii aysan xubin ka ahayn dalka soomaaliya soomaaliya xubinka ma aha waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii ayaa la bilaabay howsheeda heshiiskii roma waxayna dhaqan gashay labada kun iyo labadii waxaa xubin ka ah soddon iyo saddex waddan oo afrikaan ah iyo boqol iyo labaatan iyo saddex waddan oo caalamka ah marka wadamada xubinta ka ah africa waxaa kamid ah kenya uganda jabuuti waxaa kamid ah qofkii lagu eedeeyo dembi maxkamadda caalamiga ee dembiyada fursad bay siisaa waa loo yeeraa qofkaas inuu kiiskaas iska difaaco madaxweynaha kenya waa tegey waa loo yeeray intii weliba asoo madaxweyne ah madaxweynaha liberia wuu tegey waxaa kaloo tegey ansan suji madaxweynaha borma iyo dad kaloo mas-uuliyiin ah marka qofka hadduu uu xubin ka yahay ama uusan xubin ka ahayn farqi ma laha qof hadduu mar lagu eedeeyo dembi inuu galo waa inuu iska difaaca hadduu jeedo inuu imaan waayo maxkamadda maxkamadda waxaa sugnaysaa arrest warran oo haddii uu uu dibadda aada lasoo qabto oo maxkamadda la keeno hadduu wadanka joogana de markii ay xukuumadda des bedesho xukuumadda wadankaas joogta inay soo gudbiso ninkaas haddii kale waxaa imaanaya diplomatic pressure oo muxuu ahaaye wadan kasta uu la doonayo inuu hogaansamo maxkamadda caalamiga ee dembiyada wixii kasoo baxo amara dadka aad kiisaskan ka gudbiseen ee madaxda dowladda ah ma u sheegteen inaad dacwad ka gudbinaysaan ka hor intaadan warqadihiina gaarsiin maxkamadda dembiyada caalamiga kiiskan oo aan gudbinay dadkii ay khuseysay makala tashateen baad ugu tiri maya maadaama kiisaskaas faraha badan hore u dhacay aan laga samaynin wax cadaalad ah oo ama aan lasoo qaadin ayaan u kalaftay inaan anigu aan dadka aanan la xiriirin oo aan toos u gudbino maxkamadda dembiyada kiiskan musuq maasuqa dembiyada ka dhasha adinku wax maiska tiraahdeen sidii laga yeeli lahaa abuukaatiyaashiina musuqmaasuqa dowlad dowladda gashay shacabka ma galaan dowladdana dad baa madax ka ah waa la yaqaanaa dadka madaxda ka ah arrintaas ku daba jirnaa qof walbana uu ka jawaabi doonaa hantida ummadda in lagu takrifalo waa dembi maxkamadda caalamka ee dembiyadana wixii wadan walba dembi u yaqaano ayay iyadana u aqoonsataan u dembi yahay taasna hawsheedu waa wadnaa insha allah waxaan rabnaa inaan inaan ka gungaarno ujeedadaadan waxaa weeye in dowladnimada soomaaliya aan adkayno xuquuqda muwaadiniintana aan la dhowro hantida ummadana aan lagu tagrifalin dhanka kalena xidhiiro kala duwan oo aan la samaynay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka qaarkood waa ay ka gaabsadeen halka kuwo kalena oo wax jawaaba aanan ka bixin dacwadan loo gudbiyey maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee haig ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington muuqmadda ama odka waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ay soomaalidu dhaqan ahaan u leedahay sidoo kale waxaa jirta in muuqmadda siyaabo kala duwan iyo qalab kala duwan lagu xirxiro islamarkaana la geeyo aroosyada iyadoo taasina ay tahay dhaqan soo jireen ah hodan yaasiin maxamed waa hooyo soomaaliyeed oo da'yar waxaana magaalada london ee xarunta dalka boqortooyada britain ku iibisaa odkaca ama muuqmadda waryaheena cabdulxaafid awil ismaaciil ayaa ku booqday gurigeeda sheekadan ayaana dhex martay
asalaamu calaykum raxmatullah hoodo wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu walaalo alxamdulilah soo soco walaalo soo dhawaa mahadsanid waa tahay mahadsaned xuseen iminka waxaan ku suganahay guriga hoodo yar oo ku yaala xaafadda infield ee waqooyiga magaalada london kijada ama madbakha hadba sida loo yaqaano ayaanu dhex joognaa hoodo aad ayad u mahadsan tahay bal marka hore inta aynaan u gelin qaabka aad muuqmadan u samayso maxaa kugu kalifay in aad muuqmadda iibiso adiga oo london jooga oo yurub jooga dee aan laguna aqoonin in muuqmad dhulkan lagu iibiyo
horta walaala aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan intay dhegeysanaysana waan salaamayaa waxa igu kalifay horta laba laba mid laba igu kalifay laba arimood aniga waxaan ahay hooyo haysata caruur caruur yaryar oo qaar jiraan saddex bilood laba sano iyo wixii ka waaweyn marka ma awoodo jaanis uma helayo in aan dabadii u baxo aan soo shaqeeyo marka waxaan ku fikiray lacagta aan u baxayo banaanka aan u tagayo aan soo shaqeynayo in aan ku samayn karo gurigayga dhexdiisa anigoo caruurtiina dhinac ka wada gurigii hawshooda dhinac ka wara aan ka wado marka taasaa igu kaliftay talabaada igu kaliftay waxa weeyaan wadankan aan degana ee britain badanaa aroosyada marka la leeya waxaan maqlay dad badan oo muqumad raadinaya wadankii u dirsanaya waa tahay waa inuu imanaynaa bal cidda aad ka iibiso iyo sida lagaaga iibsado laakiin bal marka hore waxaad iga warantaa halkan digsi baa yaalla halkan saliidii baa taalla qaabkii ayaad u samaysaa muqmadda
muqumada horta waxaan u sameeyaa mar walba iskama sameeyo marka aan helo waxaan ku xaysiyaa snapchat iyo iyo tictok awal tictok baan waxaan ku iibin jiray snapchat iminka laakiin tictokaad waxaad moodaa inuu ka yara casriyeysan yahay oo uu ka suuq badan yahay xaggii snapchatka marka marka orderka aan dadka kasoo qaado dalab dalabka markaan kasoo qaado dadka ayaan u diyaariyaa laakiin inta ka horeysa dee waa ogta waa cunto cuntona guri lama dhigan karo iyadoo samaysan marka sidee baad u diyaarisaa marka hooday waxaan u diyaariyaa eh, marka hore digsiga ayaan soo qaadaa dabka ayaan saaraa saliid ayaan ku shubaa hilibkii oo diyaarsan oo jarjaran oo sidii muqumada oo dee caadiga loo jarjara ah ayaan ku shubaa kadib wen- hilibka marka aad dabka ku shubtid xoogaa wuxuu u baahan yahay inaad maarata dul taagnaagto aad samayso si aanu iskugu dhegdhegin aad maaragta mid xabad walba dhinaceeda ay u bislaato waa tahay eh, haddii aynu eegno deegaanadii soomaalida ee aanu ka nimayn inta badan muuqmadda ama codkacda waxaa laga sameeyaa hilib geel oo geelaa dee ku caanaha in laga sameeyo Eh, yurub aynu joognaa geel ma ma joogo oo laguma dhaqdo Eh, cunto noo eh, hilib noocan ad markaa ka samaysaa hoodo Een, horta wallaahi su-aal aad aad aad u fiican baad weydiisay badanaa dadku markay yidhaahdaan muqumad miyaad haysaan ku dhahaa su-aasha ugu horeysa ay weydiiyaan waxaa weyaan geel miyaa wadankan aanu joogno dee geel lagama helo waxaa laga helaa keliya tallo marka aaday ugu qoslaan waxay yidhahdaan dee geel baan moodayna sidee geel lagu heli karaa geelna dee wadankan lagama heli karo laakiin waxaan ka sameeyaa een, hilibka lo-da
subaga oo kale sixinkaad bay ku macaanaa iyo heenkii iyo marka laga samaysto muuqmadda Eh, subag nooc maad isticmaashaa horta wallaahi walaalo wax walba dee maaragtay haddii wax la waayo bedelkiisaa la helaa markaas subaga lo-daba waxaa jira subaga giigka la yidhaahdo oo wadankan yaala sida dukaamada hindida een, maxay ahaday kuwa turkida oo kale kaas ayaan waxaan u sameeyaa qaabkii wadankii oo kale qofka markaa isla markaa cuna waxaa laga yaabaa inuu kala garan waayo ma subag sixinaa lagu daray mise waxaa lagu daray subagii wadankan marka dadkiina dee wax badan bay muqumadii kasoo maqnaayeen yacnii baahi sidaasoo ay tii kale oo yidhaahdaan wallaahi hilibkii geelaa loo baahan yahay.
loo baahan yahay ma qabno taalo Ha.
bal waayahay eh, aan dhadhamin hadda een, bal in oo ay isku mid tahay een, maxaa la yidhaahdaa een, qaadada haddii aan dhadhamiyo een, waa tahay hadde runtii horay la- lama kala garanayo waa waa muuqmada dhadhankeedun bay leedahay waa tahay eh, yaa kaa iibsadaa sideebaase lagaga soo dalbadaa horta dadka ugu badan ee iga iibsada waa dadka maxay ahayday wadankan ku nool britain khaasatan gobolada london london ilaa iyo nawaaxigeeda waxaana iga iibsada badanaa dadka singalka ah amba dumar ha noqdaan amba ha noqdaan ni- Rag ha noqdaan.
amba rag ha noqdaan marka dadka ugu badan ee iga iibsada waa dhalinyarta weliba inamada singalka ah inkastoo ay jiraan hooyooyin badan oo xaasasa oo dee een, iiga iibiya maxaan ku rahday odayaashooda dhinaca eh, aroosyada ayay muuqmaddu eh, dhulkeennii caan ku ahayd oo dee habeen baa jiray la odhan jiray habeenka gaafka oo muuqmadda eh, xeerada la furi jiray oo muuqmaddii Eh, aroosyada eh, Ing- eh, u k eh, de- britain ma lagaaga soo dalbadaa Een, aad iyo aad hadda iminka markii laga baxay lockdownkii waxaa dhacday in aan dalabkii kala sameyn karo waayo xataa aan shaqaale u qabsado oo dad iila sameeyaan waa tahay aad ayadu mahadsantahay hooda dee eh, bahashan aan dhadhamiyey ee laga firsamayo aniguna kiilo ayaan qaadan doonaa Een, waa hagaag eh, intaasi ayaynu kusoo gabagabanaynaa eh, wareysigeenii ku saabsanaa een, muuqmadda ama odkacda ee hooda yaasiin oo ah hooyo soomaaliyeed oo degan eh, s- waqooyiga magaalada london gaar ahaana xaafadda infield
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil wariyaha v o eda qaaradda yurub oo magaalada london sheekadaasi quruxda badan kula yeeshay hooda yaasiin halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha haddiinu ku horeyno shalay waxaa la ciyaaray kulamo kala gedisan oo horyaalada yurub qaarkeed ah iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan dhinaca iyo dalkaasi jarmalka haddii aynu eedno waxaa kulan xiiso badan dhex maray kooxaha grutherforth iyo bayern munich waxaana saddex gool iyo gool ku adkaatay kooxda bayern munich maanta kulmada dhici doona ee xiisaha badan waxa ay isugu jiraan dalkaas ingiriiska haddii aynu ku horeyno kulanka ugu soo horeeya waxa uu dhex mari doonaa kooxaha chelsea iyo manchester city waxaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona manchester united iyo aston villa halka norwich ay la ciyaari doonto naadiga everton ladies waxa ay martigelin doontaa naadiga westham leicester iyo banley ayaa sidoo kale wada ballansan watford iyo newcastle ayaa wada ciyaari doonaa brentford waxay la dheeli doontaa naadiga liverpool horyaalkaasi kulmada ilaa iyo hadda dhacay waxaa kaalinta koowaad ku jira naadiga chelsea oo saddex iyo toban dhibc iskale dhibco intaa la mid ah waxaa iskale naadiga liverpool oo saddex iyo toban dhibc iskale oo sidoo kale ay isku goolal yihiin oo min kow iyo toban gool ay dhaliyeen naadiga manchester united ayaa saddex iyo toban dhibc iskale sidoo kale oo sagaal gool dhinaca farqiga goolasha iyadoona leh halka naadiga brighton and half albion ay leedahay laba iyo toban dhibcood mansitana toban dhibc ayay iska leedahay liigaanka dalka faransiiska naadiga p s g waxay la ciyaari doontaa naadiga montbler lyon iyo lorain ayaa wada ballansan oo dheeli doonaa halka st antony nice ay wada ballansan yihiin oo ay wada ciyaari doonaan strasburg waxay la dheeli doontaa naadiga lille bundesliigaha dalka jarmalka leverkusen iyo menza ayaa wada dheeli doonaa frankfurt iyo coln ayaa sidoo kale wada ballansan wolversburg waxay la dheeli doontaa naadiga hovenham rb lipzig iyo hert b s c ayaa wada dheeli doona oo sidoo kale wada ballansan munshan gladbach waxay la ciyaari doontaa naadiga brushon dortmund zeryada dalka talyaaniga spezia ayaa la ciyaari doontaa naadiga a c milan inter milan waxay la dheli doontaa naadiga atlana halka genoa iyo halas verona ay wada ballansan yihiin horyaalkaasi dalka talyaaniga waxaa hogaaminaya napoli oo shan iyo toban dhibc iska leh inter saddex iyo toban dhibc iska leedahay milan saddex iyo toban romana labaiyo toban dhibcday iska leedahay liigaha dalka spain deportivo alves ayaa martigelin doonta naadiga atletico madrid halka valencia iyo atletic clubna ay wada ciyaari doonaan esbanyol waxay u socdaali doontaa naadiga sevilla real madrid waxay la dheli doontaa naadiga valerial horyaalkani waxaa ilaa hadda kulmadii la ciyaaray oo lix ah kaalinta koowaad ku jira naadiga real madrid oo lix iyo toban dhibc iska leh atletico madrid afar iyo toban dhibc iska leedahay real sociedadna saddex iyo toban ayaa leedahay sevillana koo iyo toban valencia waxay leedahay toban dhibcood dhegeystayaal natiijooyinka kulmadan waxyaabaha ka soo baxaa xibinta ciyaaraha ee kale ayaad ku dhegaysan doontaan intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka ciyaaraha maanta tani kulan dambe nabadgelya
aad ayuu mahadsan yahi jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqaynayso fanaanada ubax fahmo heeskaasi loof maran ee nagu luqeynaysay fanaanda baxfahmo ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadada odikamilaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanto dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a leh sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan